wasiirka wasaaradda warfaafinta soomaaliya daa-uud aweys jaamac oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa waxa uu sheegay in dowladdu ay qabatay toban qof oo basaasiin u ahaa kooxda al-shabaab kuwaasi oo ku dhex jiray hay-adaha amniga ee dalka wasiirka warfaafinta ayaa xaqiijiyey in tobankaasi qof ee la qabtay ay soo galeen gacanta hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka dowladda oo muddo ku raad joogtay sidii loo heli lahaa shabakadaha ka tirsan al-shabaab ee ku dhex jiri kara hay-adaha dowladda soomaaliya
hay-adda nabad sugidda qaranka ee nisa oo ku saabsan in in ka badan toban xubnood oo basaasiin u ahaa khawaariijta ay gacanta ku dhigtay hay-adda nisa kuwaas oo beegsanaya basaasiinta ku dhex abuuran hay-adaha kala duwan ee dowladda dowladda federaalk ee soomaaliya gaar ahaan hay-adda nisa oo arrintaasi muddo dheer baaritaano iyo dabagal ku haysay ayaa waxay soo ogaatay in ay jiraan dad ka dhex shaqaynaya hay-adaha amniga amaba xogta ee dowladda gudbinaya u gudbinaya khawaariijta taas darteedna ay suuro geliseen nisa in ayaga waajibaadkooda gudanaya ay gacanta ku soo dhigaan tobankaasi xubnood wasiir daa-uud aweys jaamac waxa uu sidoo kale xaqiijiyey inay jiraan xubno kale oo ku dhex jiray laamaha amniga dowladda soomaaliya kuwaasi oo baxsaday laguna raad joogo sidoo kale waxaa jira xubno ku dhex jiray ciidamada ammaanka oo basaasiin u ah khawaariijta kuwaas oo baxsaday ayna ku daba joogaan ciidamada amniga waxaana ka mid ah cabdisataar cabdulqaadir ciise iyo cayaanleh maxamed cali oo labaduba ka tirsanaa hay-adaha amniga waxaa haddaba lagu wargelinayaa shacabka iyo dhammaanba hay-adaha dowladda inaysan la macaamili karin xubnahaani basaasiinta ah ee lagu daba joogo sidoo kale waxaa lagu wargelinayaa shacabka soomaaliyeed xubnahan qofkii xog ka hela ama ay la soo xiriiraan in ay ku soo wargeliyaan hay-adaha amniga dowladda federaalk ee soomaaliya laamaheeda amniga waxaa ka go'an in arrimaha amniga ay muhiimad siiso gaar ahaanna marka ay noqoto dhinaca xaqiijinta xogta hay-adaha dowladda iyo weliba sirta ciidamada howlgallada ku jira
waa tiradii ugu badnayd oo ay dowladda ku dhawaaqdo inay ka soo dhex qabato laamaha amniga waddanka kuwaas oo al-shabaab u ahaa basaasiin la shaqaynaya sida la sheegay waxayna xogtan maanta la shaaciyo ku soo aadaysaa xilli su-aal la geliyey sida al-shabaab ay ugu suuro gashay qaraxii askarta badani ku dhimatay ee ka dhacay xerada jaalasiyaad ee magaalada muqdisho wasaaradda gaashaandhigga ayaa horey u shaacisay inay jiraan xubno saraakiil iyo askar isugu jiray oo qaraxaasi loo qabtay walow baaritaanka xubnahaasi ku socday aan weli natiijadaysii la shaacin cabdilcasiis barrow v o a muqdisho